waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wixii ka dambeeyey soo bixidda faafka xanuunka coronavirus waxaa soo badanayay dadaalada iyo howlaha ay wadaan ururada bulshada iyagoo daboolayay baahiyo badan oo jaaliyadaha kala duwan oo ay qabaan somali support beth waa urur ka dhisan magaalada beth ee gobolka west australia waxaana aasaastay luul ibraahin khadka telefoonka ee magaalada beth ayay iiga warantay ururkan waxa uu yahay iyo goorta la aasaasay somaali support wuxuu bilaamaday maxaa la dhahaa markii aan kasoo laabtay new zealand crashshootinkii dhibaatooyinkii maxaa la dhahaa new zealand aan kusoo arkay markaasete baan waxaan aad u fiirinaya xagga xirim aamin isku xirka xirka siday yihiin soomaali ahaan meel kasta waxyaalo waxaa jirta maxaa la dhahaa aan support u baahanahnay aan mataqaana sidaan isku caawin karno marka markaan imaaday baa maxaa la dhahaa baan waxaan bilaabay in aan group whatsapp samaysano whatsapp samays whatsappkana meestadam waxay ahayn hooyooyin anoo kale ah marka hooyooyinkan sidaan garabka isku qaadno aan iscaawin karno maxaan isku qaban karnaa waxyaalaha aan aad isku caawineyna waxay ahayd oo ka mid ahaa sida mataqaana hooye hadday walac noqoto hooye hadday walac noqoto sida mataqaana cunto aan u karin karno labadaas wiig intay kasoo mataqaana kasoo kabsamayso ee ilmaheeda mataqaana raashin ay siisan karta ay ka walwalin hooyada umusho kale ayadana mataqaana labadaas wiig waxay mataqaana waxaan u sameynayna food roster wax la dhaho sida labadaas wiig mataqaana hooyadaas inta aan isoo kabsato waxaan kale mataqaana haddii hooyo gaariga ka fadhiisato sida mataqaana meel waxa environment ee maxaa la dhahaa group ee ku jirto oo qof isoo gargaari karo ama kulligan waa mashquulsanahnay markoo dhihi karo anigaa mataqaana diyaar ah hadday noqoto turjumaan ama hadday noqoto mataqaana waxyaalaha that was the purpose-ka marka ugu horeeya aan whatsappka u create garanay gaar ahaan waxaad sidoo kale u aasaastay inaad dadka ka caawisaan arrimaha covid nneteen-ka maxaa marka covid nneteen-ka dhibaatooyinka ugu badan oo haysta jaaliyadda ay tahay iyo waxaa ka qabateen
somali support perth um, in terms of covid 19 marka ugu horeysa mataqaanaa waxaan ku mahadinayaa da premierkeena premierkeena iyo dowladda xoog bay dadka saartay inay maxaa la dhahaa dadkeena inay dadkeena mataqaana ay caawin karto maxaa la dhahaa hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto wax u sheegitaanka mentally iyo mataqaana financially marka dowladana aad dhinacaas way ku caawisay in terms of somali support haddaan usoo laabano waxaa kaloo aad mataqaana xoog u saarnay oo caawiyeen waxaa kamid a hooyooyinka hooyooyinkeena oo magaalada joogaan oo mataqaana ku caawiya hadday noqoto dhaqaale ayaka iyo mataqaana garab istaaga marka hooyooyinkood hooyooyinka magaalada markaan taas ka helnay baan waxaan kaloo xooga saarnay sabeeb kasta area kasta ama xaafad kasta inaan qof mataqaana aamina wakiil oga dhigno sida ugu warhaayo soomaalida meesha degan xaafadaha degan si mentally say yihiin caafimaadkooda dhaqaalahooda say yihiin marka warbixin ay ka keeneen different area kasta waa gartay fikradda aasaaska ururka iyo sida dadku isu caawiyaan waxaad tiri waxay ka dhalatay markaad new zealand ka soo noqotay laakiin gaar ahaan sida adiga laguu caawiyey markaad new zealand new zealand bal sababtaad u aaday iyo dadkii ku caawiyey intaad maqnayd oo caruurtaada iyo caawiye haddaad noo dulmarto waxay u badnaayen intaan maqnaa labada amin labada wiigaa maqnaa waxay u badnaayen ajnabi oo carab iyo muslimiin labadaas wiigna waxay waxay sameyn lahaa food rosterka food rosterka halkaas buba ka imaaday in whatsapp groupka soomaalida loo sameeyo sida hooyo mataqaana dhibaataysan marka intaan maqnaa soomaalida badanaa way iska mashquulsan yihin waxay isdheheen okay qofba qofbaa iscaawinaya dadkii ajnabiga ahaayeen moor waxay iisoo gormakiiba mataqaana laba wiig sameeyeen wax la dhahaa food roster food rosterka waxaa ula jeedaa cuntada qofba waqti ku karin jira caruurta ha ha ha ha ha markaasi ideerkaasi sidaas uga bilaamatay inaan whatsapp intaan samaysano gab hooyadii mataqaana walaca sidaan wax ku caawin karna iyo hooyadii umul noqotee
waa gartay marka covid nneteen-ku gaar ahaan hooyooyinka iyo jaaliyad soomaalida beed sidee u saameeyey runtii hooyooyin kasta waa mataqaanaa naftaada kale guri baa lagu xiran yahay war la iskama haayo telefoonana mataqaanaa meel nagu qoran ma lahan oo aan deris kasta ka warheyno marka dadkina waxa u daran the oldest dadka olderlankeena nagu waaweynka mataqaana aad ugu daran oo keligood iska degano war laga heenayo dadka vulnerablekeena ah so nagu jirto waa taan aan sheegay waxaan u gudbinay gabdhaha gabdhooyin aan wakiil uga dhigno area kasta iyo sabiib kasta
waa gartay guud ahaan covid nka markaad fiirisid gobolka west australia aad degan tahay hadda waa ka fiicanya markaad fiirisid melbourne iyo victoria iyo soomaalida siduu u saameeyey maxaad ka aaminsantaha
dadaal waa alxamdulilah ilaahay ka sokow waan dad waan isku xirnaanay oo waan waan wada dadaalnay waan wada kacnayo intii ugu horeysa dumarkii markay kaceen kadibna raggii baana caawiyan financial oo lacag nagu soo darteen oo mataqaanaa dad qaarkii u baahan aan agaanay intaano qof in also ada organizationka lexta wayna caawino khayr allah siiyo loo dhaho somali youth oo naga qayb galeen maadaamaan kale mataqaan north east south aan kala nahnay marka waa isku gurmanay oo waas caawinay
waa gartay marka ururkan hadda waa cusub yahay waa dhow baad samaysay ilaa iyo hadda maxaa caqabadaa ama dhibaatooyina oo kaa horyimid intaad hawshan waday dhaqan soomaali hadda maalanka socod covid nineteenka intan waxaan aruurinaynay dad baa xitaa aaminsaneen inay jirin dad australia maba jiraan ku dhahaay oo dhibaataysan ama lacag u baahan ama cunto u baahan ha isdibina marka isbecause ma, ma garanayno ma naqaano oo wixii mataqaana actionkii meesha ma jiro marka dadka dee assumption bay yaqaanaan waxa ma jirto ma dhacdo ba challengeyadaasoo kalea mataqaanaa naga hor istaagay waxyaalo badan dadka inay aad u fahmaan ama u gartaan in waxaan run tahay oo covid neenka stress dadka hayso mental health u meesha jiro oo guryaa lagu wada xiran yahayo in la iskarab siiyo u baahan waa garta marka see uga gudubtaa caqabadahaasoo kale ama dhibaatooyinkaasoo kale dadka kuleh qof baahan ma jiroo kale sidee uga gudubbaysaan waa inaa wax cad tustid ha ha ha maxaa soo aruuray okay waxaa soo aruurtay intaan hadda weervays david saddex kun oo dollar baan maamooyinkii markaan ku dhahay khayr allaha siiyaan aad iyo aad u duceeya ayakii baa gurmaday oo magaaladii galeen oo mataqaana lacagtii soo aruuriyeen hooyooyin badan raggiina gadaalay nagu soo darsameen marka lacagtaaseto qaarna waa la siiyo mataqaana qaar jeebkaa loo dhiibay waxaa la dhaha hooya qaarna mataqaana wax baan kusoo gadnay so dadkii markay arkeen oo mataqaana normalize markii laga dhigo waxa oo ay dareemeen waxyaalahanet in waxyaalahan ay jiraan den dadkii kalena mataqaana way ogaadeen inay xaqiiq noqotay so evidence baa dadkiina la tusaa marka uga horeysa af bay kaa xiraayaan ba realityga waa la tusaa runtaa la tusaa
waa gartay marka tallaabada tan xigta oo somali support beth maxay noqonaysaa maxaad mustaqbalka is leedahay dadka waad kusoo kordhin kartaa howlaha aad qaban doontaan ama aad jeclaan lahaydeen inaad jaaliyadda u qabataan maxay noqonaysaa somaali support mar kastaba waa dad isku xiran oo u halgaamsan caawin iyo aan xiriir aan xiriirka so we just there as a support ahaan inaan isku xirin aan iscaawin karno not just only individuals ka hal qof aan caawino ma ahane ba organization as well inaan kor isku qaadi karno ba insha allah within three years haddeertan first year waa taasa we tried insha allah within three years somali support waxaan rabnaa inay noqonto mataqaanaa support weyn oo meel kasoo baxday
beth jaaliyadeedu maxay uga duwan tahay baad is leedahay soomaalida kale ee australia maxayse kala mid tahay waxaan uga duwan nahnay waan ka dad yar nahnay waan ka dadna yar nahnay oo sida melbourne iyo sydney dadkeena aad ma badno waana dad aan mataqaanaa yar oo isyaqaano oo alxamdulilah weli mataqaanaa haddeertan horumarkay rabaan tala haddee noqoto just hala iska warhaayo especially dariska because dariska mataqaanaa mala isyaqaano telefoonana ma haysano oo maanta waxa soomaali nagu qoran tahay inbox telefoon ah marka dariska kuga xigo ama kan kuga sii xigo maantadaanet haddaa ada nimca haysatid walaalka hoose fiiri guri kastana mataqaanaa univena wuxuu yahay marka hal iska warqab kale ahaan midda labaad waxaan aad uga mahadinayaa dadkeena reer beth oo mataqaanaa garab mar kasta u taagan oo khayr allaha siiya hadday noqoto hooyooyin hadday noqoto mataqaanaa dumaro hadday noqoto raggeena taasina waxay ahayd luul ibraahim oo iigu warramaysay khadka telefoonka ee magaalada beth
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali